kaa gudbinay guddoomiyahu hor yaallaa mooshinkaas marka madaxweynaha maxaad ku eedeynaysaan mooshinkan aad ka gudbiseen waxaa lagu eedaynaa wax la koobi kara maahan amni jidadkii ummadii oo baaba-ayso wax laga qabo waayey dadkii mucaawinada loo keenay ee fatahaaduhu ku dhaceen oo la daafgoostay qasnad lacagta dawladda lagala baxay waxa lagu eedaynaa ma yara waa arki doontaa dukumiintigeeda aad heli doontaa waayahay laakiin xildhibaane madaxweynaha waktigiisii muddo kooban boo bilooyinaa ka haray guud ahaan hirshabelle maamulka hadda shaqeynaya waktigiisii waa gebagebo oo idinkoo xildhibaana aad ku jirtaan marka mooshinka maxaa xilligan kusoo beegay haddii haddii lug xabada kaaga dhacaan oo laftii iyo maqaarkii waxa dhamo ay burburaan ay bugto ay maal wado in la gooyaa roon intay kugu soo kugu ooli laheed dad badan oo lugala waad arag haddii uusan waxba soo kordhinayn joogitaankiisii dhib maahane oo haba yaraatee wax faa'iidaa uu soo kordhinaya aysan jirin inuu meesha ka tago oo xataa madaxweyne la-aan lasii ahaado ilaa waktiga laga gaaraa oo waxba la siisan oo madaxweynead liidin aan la dhihin ayaa ka roon waa gartay markaa tirada xildhibaanada mooshinka gudbisay waa imisa waxaa ku saxiixan soddon iyo sagaal a soddon iyo saddexaa loogu talagalay soddon iyo sagaalaa ku saxiixa markaa goormeed rajeynaysaan in la gudagalo mooshinkan mise kula tahay inuu dhaqan gelayo wallaahi dhaqangalku dhaqangalku waxaa arki doona ummadda arki doonta dawladda federaalka arki doonta amisoona arki doonta ummadda shacabka ahaan u bandhigayna arki doonta hadday hadduu dhaqan geli waayo waay waxayna sharaf u tahay inuu dhaqan galo waxay u sharaf u tahay xildhibaanada hirshabelle laakiin idinka laftirkiina waxaa laydinku eedeynayaa inaadan mooshinka uusan ahayn muhiimadda inaad madaxweynaha ridaan laakiin arrimo kale oo siyaasadeed ay ku hoos duugan yihiin wax kaloo arrimaha uma jiraan waxaa loo shaqaynaahay dadkii dadka iyo dalka oo wax u qaban waayey oo wax ka qaban waayey xildhibaanadii ula tashan waayey waxa hadda dadku ay ku hoos wadaan xuquuqdoodii ay waayeen hadduu dadka iyo dalka wax u qabanaha xildhibaanada xataa xuquuqdooda waa ka gudbi lahayn